magaalada kismaayo oo ay ka socdaan mashaariic horumarineed ayaa sidoo kale waxaa socda dhismaha mashruuca biyosaarka magaalada kaasi oo ay magaaladu baahi weyn u qabtay waxaa hirgelinta mashruuca biyosaarka magaalada door weyn ka qaadatay dowladda hoose ee magaalada kismaayo kaasi oo maraya meel gebagaba ah cumar cabdulaahi maxamed guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa ka warbixiyey halka uu marayo mashruuca biyosaarka magaalada iyo dhismaha wadooyinka laamiga ah waxaa kaloo barbar socda biyosaarkii magaalada greenajka oo ka bilaabanaya aargada oo badda qoryoole biyaha lagu shubayo mashruucaasoo runtii mashruuc ballaarana oo muddo dhisaankiisa laga fakarayey waad ogtihiinoo markii daraasaadka la sameynayo magaalada kismaayo baddaa sarreysa marka meesha keli ah oo laga ridi karay waxay ahayd in badda qoryooley oo sideed boqol iyo xoogaa mitir ah in biyaha laga shubo mashruucaasu waad sii mari doontaan qoyitaankiisii wuxuu marayaa meel gebagaba ah ka dowlada hoose ahaanna wixii naga beegnaa waa sameynay oo guryihii soo galay dirnajku marayay waa ka banaynay waxaana ka mahad uga mahad celinaya dadkii guryahaas lahaay oo nagala shaqeeyay runtii in maxay ahayd ay la baneeyo dowladda hoosena ay qeybteeda qaadatay guud ahaan magaalada kismaayood shaqo ballaaran oo dawliya baa ka socota waxaana mahaddeeda koowaad iskale markii alle subxana wataala ka soo tago dadka reer kismaayood oo runtii muujiyey sida ay u rabaan horumarka u rabaan arrintaasuna markaa runtii waanu ka mahad celinaynaa markii mashruucan dhammaado bisha juun markuu dhammaado awal waxay ahayd inuu dhammaado abril oo soddonka maanta ah xoogaa dibdhaca ku yimid markii bisha juun dhammaadkeedana magaalada kismaayood waxay yeelan doontaa sideed waddo oo laamiya toddoba cusub iyo maxay ahayd tooley iyo laamigii hore markaa kadibna waxaa bilaami doonaa bakaj two oo isaguna ah sagaal kilomitr iyo laba boqoloo mitr oo ka kooban toddoba wad shan waddo waaweyn guud ahaan mashruucaas waxaa maalgelaya world banki qeybta kalena waxaa iskale dowladda hoose oo iyana qeyb badan oo kharashaadka ah ku dartay oo kala qeyb qaadanaysa fududeyntiisii dhammaan marka waxaa la sameynaya oo dhan waa hanti qaran oo dadku leeyahay dadka reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayil waxaa loo baahan yahay in hantidaas loo sameynayo oo deeqda oo ay nasiib u yeesheen in kismaayo loogu deeqo oo dabcan de aan iska imaaneen dadaalka dowladnimada iyo sharuuddii la bixiyey iyo ay ku timi waxaa loo baahan yahay in la ilaashado